Maamulka deegaanka Gooweyn ee Waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay baahiyaha guud ee ka jira deegaankaasi taasoo ugu horeyso cillad ku timid leerka cadceedda ku shaqeeya oo iftiinka siin jiray deegaanka kaasoo cilladda ku timid kadibna aan helin dayactir leerka cadceedda ku shaqeeya ee deegaanka Gooweyn ayaa la sheegay inaanay gebi ahaanba shaqaynaynin sidoo kalena uu maamulku sheegay in burbur xooggan soo gaaray wadooyinka isla markaana ay sababeen daadadkii ka dhashay masiibadii El Niño ee dhammaadka sanadkii hore ku dhufatay guud ahaan dalka haddaba xogayaha maamulka deegaanka Gooweyn iyo guddoomiyaha waaxda hilaac ee deegaanka Gooweyn ayaa ka warbixiyay baahiyaha ka jira deegaankaasi leerooyinka hadda ka hor cadceedda la sameeyey way dameen kanzalwe xagga leerasha iyo wadooyinka iyo baahiyahan kale asaasiga kortayooda loo qaado baa ka dhiman waxaan baa ugu dari lahayn dowladda intaa inay naga kaabto deegaankana ilgaar loo lahaado deegaanada deegaanka qadiimiga ah oo lasoo gacan qabtaa
goobweyn waxay ahayd meesha ugu horeysa ee jubbaland imaaday meesha ugu horeyso wax loo qabtana way aheede dowladan waxqabadkeeda aada iyo aada ayay ugu dadaashay goobweyn meesha ugu horeysay madaxweynaha jubbalandna aada uu u jecel yahay waay tuulada goobweyn waayo meesha ugu nabadgelyada fiicanay ahayd markii lasoo degay dadkeedana dad dowlad jecelay ahaayeen wallaahi aada iyo aada hadda madaxweynaha waa ugu mahad celinaynayo waa gurmadkii iyadoo ilmahayna waxbarasho aqoonin iskuulkii markii noola dhisay biyo fatahaad ay nagu imaadeen ninkii habeennimo noo soo baxo noo imaaduu ahay kheyr allaha siiyo waan uga mahad celinaynaa batri la-aanay nooga deensan yihiin wadooyinka way naga haleysan yihiin biyahaa saameeyaan waxaan rabnaa wadooyinka in noola dhiso jidadkii xaafadihii dhex maraya in noola hagaajiyo noola simo wixii wadada soo galay in wadada laga hagaajiyo magaaladii magaalo fiican oo noqoto wado laga galo lagana baxa leh